magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa maanta lagu qabtay tababarka habraaca qandaraas bixinta ee nidaamka bankiga adduunka tababarkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda maaliyadda somalilan oo kaashanaysa baanka adduunka waxaana tababarka ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha ka shaqeeya mashaariicda bankiga adduunka ee somalilan uu ka fuliyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan maxamed xuseen cismaan oo furay tababarka ayaa sheegay in tababarada noocaan ah loo aadi jiray meelo ka baxsan somalilan waxaana uu ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan muddada tababarka wax la barayo markaan eegay mawduucyada uu ka kooban yahay tababarkan waa kuwii loo doonan jiray meelo fogfog waxaa kaloo nasiib u hesheen daahir oo ah khabiir xeel dheere isku xeel dheer aqoontan iibsiga ama iibinta inuu oo reer somaliland oo luqadii iyo dhaqankii iyo wixii o dhan idla garanaya uu isagu tababarka hogaamiyo bixiyo waa fursad aada u weyn oo u qiimo badan waxaan rajeynaya inaad aada uga faa'iidaysan doontaan waa mid idinanfacaysa mustaqbalkiina maaha in shaqooyinka imika haysaan oo keliya laakiin mustaqbalkiina dambe idinku isu bedeli doontaan inaad khubaro ku noqotaan waxyaalahan meelaha wax laga toosiyana waxaa kow ka ah barocruimentka haddii barocruimentka wax ka xumaadaan hawsha la qabanayo o dhan ba wax ka xumaanayaan haddii uu wanaagsanaado nidaamka iyo maamul wanaagga iyo wax o dhan ba inoo toosaya waa meelaha wax ka qalloodaan waa meelaha musuq maasuqa iyo madmadowgu soo galo hadiya jeer barocruimentku waa meelaha madmadowgu ka bilaabmo ay wax ka xumaadaan dhammaanteen de ilahay baan eegaya haddii intiinaas wanaagsanataan oo noqotaan dad wanaagsan oo ilaahayna ka baqanaya og in ilaahay arkayo oo taas inoo wanaagsanaato nidaamka procedureska iyo habraacyada la maraya waddanka o dhan ba inoo toosi waxaynu ku dhowaan doonaa dhaqanka caalamiga ah ee maamul wanaagga ayaanu gaari doonaa waxaan ka rajeynayaa inaad kala hadhaan khabiir daahir tababarkaa fiican u idin siinaya inaad kala hadhaan ood aada u weeleysaan waxaa laydin sheegaya u dhag raaricsaan su-aal waxaa qabtaan o dhan ka weydiisaan ka faa'iidaysataan muddadaa saddexda ishaa ee tababarku idiin socdo waxaan hubaa inaad wax badan ka faa'iidaysaan wax badan badan badan oo aqoona ood meel dheer iyo meel fog ka doonan lahaydna halkan idinku timid ood ka faa'idi doontaan tababarada noocaan ah ayaa ujeedkoodu yahay in aqoontooda kor loogu qaado shaqaalaha wasaaradda maaliyadda somalilan iyo hay-adaha kale ee bankiga adduunka kala shaqeeya mashaariicda horumarineed ee uu bankigu ka fuliyo somalilan